faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareel
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado baledweyne
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaana wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo saakay akhbaaraadka rediyo cadaadakooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah faahfaahino dheerada oo ka soo baxaya dagaal geystay khasaare dhimashii dhaawac oo ka dhacay degmada diinsoor ee gobolka baay madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geeri xaaf oo maanta lagu wado inuu gaaro magaalada dhuusamareeb ee gobolkani galgaduud ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre uu xil u magacaabay guddoomiyihii baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya madasha xisbiyada qaran oo midooda yurub kala hadlay qabsoomidda doorasho xolay xalaal oo ka dhacda dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo uu ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka ka dhacay degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose qodobadaas wixuunu ku soo korro intaan war ku jirno ayaa idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal ee garow diyaargarooba faahfaahintooda
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan ayaana habad idinka leenahay waa subaxnimo isniin ah taariikhdanu ku beegan tahay lixda bisha afraad abriil labada kun iyo labaatanka maantan waxaa idiin warami doona anigoo ah mey ashraaf karaama war-soo saaraha saakay waa haashim cumar xasan iminkii haatana ku soo dhowaada warkii oo dhan faahfaahino dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan dagaal ka dhacay degmada diinsoor ee gobolka baay kadib markii halkaasi ku dagaalameen maleeshiya beeleed haashim cumar xasan ayaa inoo dheeraynaya qodobkani maalmihii lasoo dhaafay waxaa wafdi ka socdaa maamulka koonfur galbeed oo isugu jira xildhibaano iyo wasiiro waxa ay ku sugnaayeen degmada diinsoor ee gobolka baay halkaas oo uu ka dhacay dagaal beeleed waxa ayna ku guulaysteen inay kala qaadaan ciidamadii dagaalamay dagaalka oo geysta khasaare dhimashii dhaawaca ayaa waxa uu dhex maray ciidamo ka wada tirsan maamulka koonfur galbeed ha yeeshee u abaabulnaa qaabbeeleed kuwaas oo iska dilay dad badan taliyaha ciidanka daraawiishta koonfur galbeed ayaa waxa uu wacad ku maray inay gacanta kusoo dhigi doonaan ciidamadii dhibaatada geystay waxa uuna ka tacsiiyey dadkii ku dhintay dagaaladii dhex maray labada ciidan ee u abaabulnaa habeeleedka waxa uu sheegay inay kala qaadeen ciidamadii dagaalamay ee ishor fadhiyay sidoo kalena ay dib ugu soo celiyeen saldhigyadoodii degmada diinsoor ee gobolka baay halkaas oo markii horeba ay kasoo tageen gudoomiyaha degmada diinsoor cabdisalaan xaaji siidow ayaa ugu baaqay labada beelood ee dagaalantay inay nabad ku wada noolaadaan islamarkaana nabadgelyada ay tahay mid muhiim u ah bulshada degmada
dhibaato oo ku dhiiday degmada diinsoor wali oo hayti dhibaato idan xanuun badan waa wali lana inta ka dhamati ilaahayna reesa inta ka dhaawacna alla aafiyo wali shalay markii unu koyni wali nin qabsoomay anuuna suubina dadkii kuma tahay waygu ah salkaas galanku jeysadaayen anuuna dad kumada hirni oo ilaahay raabta dad ukumadaa hirni may kale suubinayha ini una ciidamadii meelooyinkii shal deganaayeen una ku rorna oo dejiina harumooyinkii owalbiyoo deganaadi jareen una dejiina oo kanagna oo hooligeeka waliba waa diinsoor dadki is haysadii magaaladii anfurunayna intaha badaa kookdheesay dadkii guraay oo anjarna wali in sheegana umato waxaan u tacsiyeynayaa walaalaha ku dhintay degmada diisoor oo ka kala dhimatay labada meelood waxaan leeyahay intay dhimatay allah u naxariiso waxaan kale u dirayaa intii oo dhaawac gaa- gaar- gaaray waxaan leeyahay ilaahay adiin caafiyo waxaan kale u sheegaynaa eh, degmada diisoor waxaan ugu baaqaynaa in nabadda lagala shaqeeyo maamulka degmada iyo dadka amniga haysto in nabadda laga wada shaqeeyo cid kasta oo waxaan idinka baaqayaa eh, reer diisoor aad tihiin in nabadgelyada lagu shaqeeyo nabadgelyada waa meel wax fiican waaye waxaan idinkan idin sheegayaa in la qaban doono dadkii falkan geystay oo laga soo qaban doono gacan bir ah oo hortiina laga keeni doono cadaalad hortiina la istaajin doona waxaan idinku codsanayaa shacabka reer diisoor in la- nin kasta oo dukaankiisa oo furto oo shaqaysto ciddii kasta nin kastaba shaqada meeshii ka lahaa qa- gaaro waxaan kale idin baaq idinka dirayaa in magaalada nabadgelyo lagula shaqaysto ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa xil u magacaabay guddoomiyihii baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabduqaadir shariif sheekhuna maya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa doctor cabduqaadir shariif sheekhuna maye u magacaabay wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk soomaaliya wareegta ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka ayaa lagu magacaabay doctor cabduqaadir shariif sheekhuna maye inuu noqdo wasiir dowlaha ganacsiga warshadaha xukuumadda federaalk soomaaliya wuxuu bedelayaa daahir cabdi cabdulaahi oo horey u hayay xilkaasi wasiir dowlanimo cabduqaadir sheekhuna maye wuxuu horey u ahaa guddoomiyihii golaha wakiilada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya magacaabista xilka wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga guddoomiyihii golaha wakiilada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxay ku soo aadaysaa xilibaraha bulshada lagu faafiyey warbaahinada qaarkoodna ay qorayeen in xabsi guri uu ku yahay magaalada baydhabo ee caasimadda kumeel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynihii hore ee maamul goboleedka galmudug axmed ducaale geele xaaf ayaa maanta la filayaa inuu gaaro magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug mar kale haashim cumar xasan ayaa inoo faahfaahinaya madaxweynihii hore dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa safar dhinaca dhulka ah uga soo ambabaxay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug isaga oo xalay ku hoyda magaalada galinsoor ee gobolka galgaduud xaaf ayaa la filayaa in saacadaha soo socda ee maanta inuu tago magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug isaga oo la filayo in halkaas uu kula kulmo madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor wararka la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in munaasabad kooban magaalada dhuusamareeb dhowaan lagu qaban doono taas oo xilka kula wareegi doono madaxweynaha cusub ee galmudug madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa wadahadallo dhinaca taleefanka ah la galay madax ka tirsan dowladda federaalk iyo maamulka galmudug sidoo kale uu gaalkacyo kula kulmay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka kuwaas oo ugu dambeyn ku qanciyay inuu tago magaalada dhuusamareeb madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa xalay waxa uu la kulmay odayaasha dhaqanka magaalada galinsoor isaga oo kala hadlay arrimo dhowr ah magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa laga dareemayaa imaanshaha xaaf oo muddo ku dhow sanad uusan tegin kadib markay iskhilaafeen hogaamiye ahlusunna oo ay ka wada tirsanaayeen maamulka galmudug madasha xisbiyada qaran ayaa midooda yurub kala hadlay qabsoomidda doorasho xor iyo xalaala oo ka dhacda gudaha dalka soomaaliya sanadka labada kun koo iyo labaatanka gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran ahna madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka kulan kula qaatay safiirka midooda yurub ee soomaaliya ambasador nicholas barlanga kulanka yeesheen xubno ka socda madasha xisbiyada qaran uuna hogaaminayay gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran shariif sheekh axmed iyo danjiraha midooda yurub ee soomaaliya ambasador nicholas barlanga ayaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin kow ilaalinta dastuurka iyo dowrista xuquuqda muwaadiniinta labo qabso midda doorasho xor iyo xalaal ah xilliga loo asteeyey aysan dhici karin wax muddo kordhin ah saddex xaqiijinta kuraasta loo qoodeeyey habeenka afar iyo sidii looga wada shaqayn lahaa ka hortaga iyo la tacaalidda cudurka covid sagaal iyo toban madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi faramaajo ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo dagaalkii dhowaan ka dhacay degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ugu baaqay madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanada inay u istaagaan xalinta colaada macnodarada ah ee beelaha walaalaha ku dhex martay degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed si deg deg ah inay ugu baxaan una kala dhexgalaan maleeshiya beeleedyada dagaalamaya waxa uuna ku tilmaamay colaadda arrin fool xun oo aan la aqbali karin inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waxaa nasiib daro ah in dadkaynu ay u dagaalamaan qabyaalad iyo maleeshiya beeleed oo dhiigooda u daadiyaan iyagoo aynu ku jirno maalmihii barakaysanaa ee bisha shacbaan oo cibaadada iyo sadaqada lagu dadaalo madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay qaadayso tillaabo kasta oo lagu xaqiijinayo xasiloonida iyo nabadda deegaanada ay dhibaatadu ka dhacday iyada oo loo dirayo guddi soo baara dhibaatadii ka dhacday halka lagu dagaalamay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa tacsi u diray dhammaan ehelada iyo qaraabada ay ku geeriyoodeen dadkii bermigeetada ahaa ee ku nafwaayey colaadda waxaana uu ale u weydiiyey caafimaad deg deg ah dadkii waxyeelada ka soo gaartay dagaaladii dhowaan halkaasi ka dhacay guud ahaan dhegaystayaal waxaan jeclahay warka subaxnimo aad kala soctay radio cadaado sideed sideed dhibic shan megaartis inaa intaasi ku soo afmeero war-soo saaraha saaka wuxuu ahaa shimc mar xasan anigana waxaan ahaa miya ashraaf karaama warkan warkiisa xigay sidaasiyo nabadino